soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
wasaaradda toosay u maamushaa qaarna si indiractay u maamushaa qaarna ma maamusho isbitaalada banaadir iyo martini wasaaraddaa si toosa u maamusho waaxda medical serviceka ay hoos imaadaan agaasimayaal ay leeyihiin wasaaradda ay magacaawdo sida ma agaasimaha isbitaal martini hadda waa nala joogaa jalaaludiin agaasimaha isbitaal banaadirna waa naga maqan tahay kuwaas toosaan u maamulnaa isbitaal digfer si indiractaan u maamulnaa protocol iyo aan kala qoranay aa lagu dhaqaa awoodda maamulka waxaa ugu sarreeya turkida ayaa iska leh annagana ku-xigeenna iyo ayaan ku leenahay marka ayagaa maarata awoodda maamulka ugu sarreeya xoogga dalka oo kale wasaaradda gaashaandhig uu hoos tagaa annagana ma hoos imaado ayagaa maamulkiisa soo magacowdo marka horta istaalada saasay kala yihiin istaal madiina oo kale waa booliska ay hoos tagtaa booliska ayuu hoos tagaa istaalkaasna maamulkiisa agaasimaha wax usoo magacaabo booliska ayaa usoo magacaabo marka horta istaalada sidaasay kala yihiin muxuu ahaa sidee shaqaalaha lagu qaataa maxay ahayd isbitaal digfer oo kale nidaam aada u fiican ayaa lagu qaataa sanad walba labaatameeyo meelahaas ama ka badan ama ka yar oo dhakhaatiir ah ayay shaqaaleeyaan sanad walbana sidoo kale kalkaalayaal ay shaqaaleeyaan imtixaanaan loo galaa oo feer ah oo turkida ay qaado marka laba kun iyo tun iyo toddobada ayaa lasoo rogay amaleynaa nidaamkaas aad baana looga bogay dadka soomaaliyeed nidaam ay u siman yihiin oo qof kasta aqoontiisa uu tijaabinaya ayaa dadka lagu shaqaaleeyaa oo nidaam aada u fiican ah isbitaaladeenna oo ay wasaaradda gacanta ku hayso maadaama aysan jirin muxuu ahaa budget dad lagu shaqaaleeyo oo la dhahaya xataa labaatan qofa isbitaalkan loo shaqaaleynaa la dhahaya aysan jirin waxaa waaye imtixaanaan qaadaa ma dhihi kartid adoona dadkii budget aan u haynin aad ku shaqaalayso teeda kale dadaa waxay joogaan hadda budget yaroo labaatan iyo laba kun aa helnay sanadkan dadaa shan sane volunteerku shaqaynayay ma dhihi kartid dadkii shan sane volunteerku shaqaynayay oo jooga imtixaanaan hadda furaya dadaa bannaanka ka imaana ma dhihi kartid marka taasaa xoogaa saameyn ku yeelatay in imtixaan la furo waxa lamana helo budgetka markii la helana dad shan sane volunteerku shaqaynaya oo joogo kama tegi kartid banaankan dadka keena ma dhihi kartid marka laba option a hadda soo jeedinay agaasimayaasha waa la kulmay markii hadda budgetkaa nala siiyey in imtixaan aad ka qaadaan imtixaan in la qaado iyo in soo kale horreyn lagu sareeyo maadaama dad ma aragtay soo dhabar adeegay muddo shaqaynaya ay jireen si usoo kale horreyn in lagu saleeya optionka ah
dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal qorshaysan oo ay fuliyeen ciidamadeeda kana dhacay deegaanka ceelqurac oo ku yaala xadka u dhexeeya gobolka galgaduud iyo shabeellada dhexe laguna dilay in ka badan soddon dagaalamo oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab warka dowladda ayaa intaa lagu daray in howlgalkan uu ahaa mid qorshaysan waxaana lagu burburiyey hub iyo weliba agab ciidan waa sida lagu yiri warkaani kasoo baxay dowladda federaalk soomaaliya ee lagu faahfaahiyey natiijada kasoo baxday howlgalka ceelqurac deegaanka howlgalkan ka dhacay waxa uu u dhexeeyaa gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug iyo weliba gobolka shabeellada dhexe oo dowlad goboleedka hirshabeelle ah waxaana ka socda abaabul iyo weliba dhaqdhaqaaq ciidan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ee loo yaqaano macawiisleyda ayaa muddooyinkii dambe waxay wadeen howlgallo xoogan iyagoona ka waday deegaano ka tirsan dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle waxaa socda abaabul xoogan oo ay wadaan ciidamada loo diyaariyey in ay fuliyaan howlgalka ka dhanka ah al-shabaab iyada oo muddooyinkii dambe ciidan cusub la geeyey dowlad goboleedka galmudug si ay u xoojiyaan ciidamada halkaasi jooga
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talalhel